jimco wanaagsan dhegaystayaal markana kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka sahre cabdi axmed ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhagaysanaysay kuna soo dhowaada barnaamijkeenna faaqidaada toddobaadka toddobaadkan barnaamijka waxa aynu ku eegi doonnaa doorasho ma ka dhici kartaa soomaaliya sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka iyo casharka ay soomaaliya ka baran karto waddanka afrika ugu weyn toddobaadkanna doorashadu ay ka dhacday sida soomaaliyana ay ka jirto carqaladda dhinaca u dhexaysa islaamiyiinta iyo dawladda ee nigeria barnaamijka waxaa igala qaybgelaya oo khadadka telefoonka ku jira cabdirashiid khaliif xaashi madaxa hay-adda heritage oo ku sugan magaalada muqdisho xasan cabdi keenaan oo isagu ah xubin ka tirsan qaramada midoobay dalka nigeriyana kala soo shaqeeyey qaramada midoobey khabiirna ku ah dalkaasi oo muddo kasoo shaqeeyey maxamed cabdi xayir maareeye wasiirka warfaafinta ee soomaaliya ee wakhtigan uu jooga magaalada muqdisho doctor cali maxamed xareed oo ah wasiirkii hore ee caafimaadka xukuumaddii middan ka horreysay ahna xogayaha madasha wadatashiga iyo dimuqraadiyadda ee ay ku midoobeen siyaasiyiin soomaaliyeed barnaamijka haddii bal aan ku bilaabo wasiirka mudane wasiir soo dhowow bal ugu horrayntii adigu nala wadaag aragtidaada ku wajahan in doorasho ay ka dhacdo soomaaliya sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka iyo sida dawladdu ay ugu diyaar garoobayso bismi illaahi raxmaan iraxiim horta marka ugu horeysa waa ku salaamayaa khadka igula jira iyo umada soomaaliyeed ee dhegeysanaysa barnaamijka ayaan salaamaya mar labaadka waxaanu leenahay waddanka nigeria hambalyo doorashada dimuqraadiga ee sida fiican ay u maamuleen bedelka ay ku sameeyeen waa u hambalyeynaa dalka africa maadaama africa ay ka jiraan horumar iyo dhibaatooyin labadaba magaan ka baxo in soomaaliya laba kun iyo toban ay ka dhacdo doorasho xoray waa waa higsiga ummadda soomaaliyeed iyo dawladda waa rajayneynaa aada iyo aad baanu ugu hamweynahay waana ku shaqayneynaa inay saas ugu dhacaan dawladda oo dhan
waa tahay mudane wasiir ee doorasho nooceeya ayaa ka dhici kartay kula tahay haddiiba dawladda sidaad sheegayso tale ay ugu jirto in doorasho ay ka dhacdo sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka soomaaliya waxaan isleeyahay kolayba inta dadkoo dhan waa wadaai karayaan markii doorasho la doonayo inay dhacdo dimuqraadiga oo si xalaala u dhacdo markii la doonayo waxay leedahay tartiibaad iyo waajibaad iyo xaalad ku haboon inay timaado dawladdu markaa sida aan sheegay igsigaana way ka shaqaynaysaa in laba kun lix iyo toban del dhaco siday ka duwan labaatan iyo dhowrkii sane ugu dambeeyey qaabkii soomaalidu ay dawladnimada ku dhisanaysay mid ka duwan inuu dhaco dimuqraadiyada oo doorasho inay dhacdo way way ku dadaalaysaa waa tahay waxaan u gudbayaa sidoo kale oo isna khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ku jira doctor cali maxamed xareed bal soo dhowow adigu waxaad ka mid tahay madasha midnimada iyo dimuqraadiyadda oo ay ku midoobeen siyaasiyiin soomaaliya horey uga soo shaqeeyay ra-iisul wasaarihii uu ka mid yahay adigoo wasiir horey u ahaa iyo dad kale oo fara badan ay ku midoobeen bal waxaad iiga warantaa dhankaaga dareen ahaan sidaad u aragto sida u dhigayo wasiirka hadalkaa in dawladdu ay qorsheynayso ama ay ku tala jirto inay dhacdo doorasho marka ugu horeysa waxaan salaamayaa madaxda iyo mudanayaasha meesha ku jira marka labaad aniga magacayga maxaan hadda magacaan ku hadlaya waxa weeye xoghayaha guud ee madasha midnimada iyo dimuqraadiyadda soomaaliyeed oo ka kooban xildhibaano baarlamaanka ku jira siyaasiyiin hore oo wasiiro ay ka mid yihiin iyo shaksiyaad sumcad wanaagsan ku leh waddanka arrintaa wasiirku sheegay annagu waxaanu marka soomaaliyeed ugu bishaaraynayaa in doorasho xor ah oo xalaalahi ka dhici karto soomaaliya waatamaumuuqataa doorashadaasu waa ii muuqataa waa suurtagal waa la hirgelin karaa sida loo samaynayana waa sharixi karaa haddii adii ogolaa waa hagaag waan kugu soo noqon doonaa haatanna bal aan eego isla magaalada muqdisho waxaa ku jira madaxa hay-adda heritage cabdirashiid khaliif xaashi cabdirashiid soo dhowow bal waxaad ka warantaa sida ay ku hirgeli karto labada kun iyo lix iyo tobanka doorasho ka qabsoonta soomaaliya sahal waa mahadsan tahay doorasho horta dhaleen baa jirtay macnaha hiigsiga hadda siduu wasiirku sheegay labada kun iyo lix iyo tobanka ee ballan la qaaday baa jirtay waxaa kaloo jirtay ee waktigii dawladdan hadda jirta ee wuxuu ku ogyahay bisha ee sebtembar labada kun iyo lix iyo tobanka waxaana la ballan qaaday in ee doorasho loo gudbi doono oo dawladdan kan rigi doonto waana in dawlad la helo kan rigi doonto inay noqoto mid doorasho ku timaada marka ballantuna waa jirtay ee sharci ahaanna sharciyadii dawladdan baa dhammaanaysa oo in meel ka- hab kale loo guuro waa lagu khasban yahay annaga waxaan aaminsannahay horta jaaniska in doorasho la qabto inuu yar yahay jaanis yar yahay sababtoo ah waxyaabihii sahli lahaa ee baa meesha ka- aan ka wada muuqan oo waa in la sameeyo ee guddi macnaha doorashooyin ee ka qaabilsan waa in shuruucdii doorashooyinka lagu geli lahaa la diyaariyo waa in dastuurka la dhammaystiro waa in amniga la sugo waa in siyaasiyiinta ama dadka talada gacanta ku haya ama gobollada ha joogaan ama maamulka dhexe ha joogaan ama xisbiyada siyaasiga ha ahaadaan waanta waana tan ugu muhiimsan waa inay is-afgarad ka yeeshaan oo oo macnaha wax la isla ogol yahay ay ay ee, lagu wax lagu heshiiyo oo la garto in hawshaas la galo Waayo.
oo aan lugta la iswada jeedin oo aan qola macnaha shaqada la dhiman marka haddaan Waayo.
bisha juun aysan dawladdu soo muujin ee, barnaamijkaas oo isku dhamaystiran fikradeeda banaanka soo dhigan ama haddii sidii noo sheegin islamarkaasna aan dawladda lagaba arag iyadoo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada iyagoo mawduucan aada iyo aada xamaasad ugu qaba oo wax cadeenaya haddaan la arag anaga waxaan aaminsanahay bisha juun haddaan mawduucaas meesha saarin inaysan doorasha suuragal noqon karin waaye wasiir eh, maxamed cabdi xayir maare haddaad imaqlayso sidee bay ku suuroobaysaa waa taa uu cabdirashiid xaashi uu dhigdhigay sida aysan ku suuroobeen haddaanan deg deg dawladda aysan uga muuqan waktigan dadaaladii lagu qaban lahaa doorasho lix iyo to- labada kun iyo lix iyo tobanka marka maxaad is leedahay waa ku hirgeli kartaa waa mahadsanta horta marka een, aqoon-yahanku intuu sheegay cabdixishiis intuu sheegay oo dhan ballanta iyo sharciyada iyo kulli way jiraan xukuumadda hadda cumar cabdirashiid cali sheekh maarke wey inuu ra-iisul wasaaraha ka yahay ee laga sugayo waajibaadkaas iyo igsiga inay ka dabayso Ee, hadda bil iyo labaatan beri camal ayay magacaaban tahay laakiin waxaan hubaa in maskaxda dawladda iyo dawladda oo dhan iyo golaha xukuumadda iyo cumar cabdirashiid iyo in loo loo diyaar garoobayo in- iyo xaggii amniga intaba xukuumaddu hadda diyaar garowg fiican bay ugu jirtaa golaha wasiirada guddiyadu shaqeeyeen qaababkaas ku dhisan xagga amniga ku dhisan xagga new dealka iyo in la gaaro waa ku lix iyo toban doorasho la gaaro ku dhisan Eh, bal haddii aan haatana khad wax yar ma ku daraa waa tahay waa yahay doctor cali maxamed xareed waxa waxa weeye waa cali xareed weeye waxaan horta ku faraxsanahay siyaasadda dawladdu inay tahay sidii horeba loogu idmaday oo loo asaasay oo ah in labada kun iyo lix iyo tobanka ay doorasho dhacdo bashu waxay qabatay eh, daraasaad ay isugu yeertay xir aqoon-yahano soomaali iyo ajnaba isugu jira waxaa laga hadlay sidee soomaaliya doorasho uga dhici kartaa dadka arrintan talada ka bixiyey waa dad ka soo shaqeeyey wadamo soomaaliya oo kala ah annagu waxaanu ka duulaynay in qof kasta oo soomaaliyihii uu xaq u leeyahay inuu doorto qofka wakiilka ka noqonaya Eh, khubaradaas waxay nagu qanciyeen in soomaaliya doorasho ka dhici karto labada kun iyo lix iyo tobanka doorashadaasi ma aha mid u baahan dadka la tiriyo ma aha mid u baahan in xuduud degmo iyo gobol la aqoonsado dadka oo dhan baa wuxuu noqonayaa hal constituency sejo xisbiyaa tartamaya waxaa tartamaya xisbiyo keliya dadku waxay u codaynayaan xisbi waxaa codayn kara dadka soomaaliya gudaheeda jooga waxaa codayn kara dadka qaxootiyada ku jira waxaa codayn kara dadka dibadda jira oo soomaalida dibadda ku nool oo si siman u codayn kara Waay.
wuxuu dooranaya xisbiga uu rabo xisbiguna isagaa samaysanaya Waa yahay. Ee, miisada Cali- uu rabo inay noqdaan mudanayaal sidaasay u dabyar tahay sidaasay u kharash yar tahay Waay.
sidaasaan loo samayn karaa waa hagaag intiina haatan nagu soo biirtay waxaad nagala socotaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda toddobaadkan waxa aynu ku eegeynaa sida soomaaliya sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka ay uga dhici karto doorasho iyo haddiiba ay soomaaliya cashar ka baran karto dalka nigeria ee ah dalka ugu dadka badan afrika toddobaadkana doorasho ay ka dhacday sida soomaaliyana aanan deganeyn islaamiyiintuna ay dagaal kula jiraan dowladda Ee, waa tahay haatana bal aan u wareega dhinacaas iyo magaalada nairobi waxaa ku jira ee, xasan cabdi keenaan oo isagu een, qaramada midoobey kala soo shaqeeya nigeria khabiir ah wax badana ka yaqaana dalkaasi ee galbeedka africa ee mudana soo dhowow dalka nigeria doorasho ayaa ka dhacday maxay soomaaliya kaga dayan kartaa haddiiba lacala ee dhacdo in sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka doorasho ay qabsoonto oo waad mahadsantihiin v o da iyo afhaadka ku jirta waxay qaadanaysa doodan inta waxaan doonaya inaan ku bilaabay inaan sheego anigu welihay hadda intaan u shaqeeyaa marka waa inaan caddeeyo in aan hadalkayga iyo waxaan sheegayo ay tahay fikradeyda shaksiga ah oo aanu shaqo ku lahayn waat runtii markaa siyaabo fara badan u eg waa fikrad yaro fog in la yidhaaho nigeria maxay maxaa cashar ay ka baran kartaa soomaaliya nigeria casaradeeda dhinaca siyaasadda ah runtii waa waa waa kuwo badanaa guuldarro ku dhammaaday wey laakiin ciddii danaynaysa guuldarrada iyo waxaan failiriska loo yaqaana iyaga waa casharo laga qaadan karo waxaa kaliya muuqda waxaa weeye intay soo jirtay nigeria siyaasadaha ay soo martay waxaa ugu cadcad xukun military oo joogta oon kala go' lahayn xisbiye ku dhisan casabiyad ku dhisan yani corruption masuq maasuq xad dhaaf noqday insurgency waad ogtihiin waxaa ka jiray mar ka kacay biyafa cadaalad darre aada u fara badan dadka boqolkiiba toddobaatan ilaa toddobaatan iyo shan haddaanay ka badnaynba oo runtii wadanka inta khayraadkiisu la eg yahay aan waxba ka qabin oo runtii yani waxaan baahida aadka u fogay extreamka ah ku nool marka intaasoo idil baa taariikhiisa inta badan saamaysa marka intaa ciddii ku cashar qaadan karta waa failiriska ugu waaweyn laakiin nigeria way jiraan casharo muhim ah oo laga qaadan karo ciddii danaynaysa waxaa iyadana kamid ah waxaa keliya ee nigeria mar walba u suurgeliyey inay badbaado oo at least ay ilaaliso intaasoo dhibaataha iyagoo soo maray waxay ku guulaysatay in ay badbaadiso halbowla qaran inuu jiro mar walbaba waa garta oo aanay burburin oo aanay kala daadanin taana waxaa suurogeliyay mar walba dad indheer darad ah oo meel walba ka tirsan ama militari ha ahaadaan ama oday dhaqameedi ha ahaadaan ama dad waxbartay ha ahaadaan oo isu yimaado oo fikrad fiican la yimaado oo compromise sameeya ayaa badbaadiyey kii ugu dambeysayna runtii waa kii generaalkii obasanjo ah uu bilaabay markuu madaxtinimada qabtay laba door markuu qabtayna uu ka degay haddana madaxweynihii waa kii markii laga adkaaday runtii oo u hambeliyey waa tusaalaha ugu dambeeya oo fiican laakiin badanaa waa wax wax sida aan dawlad loo maamulin baa laga baran karaa waaya nigeria intooda badan waayahay ee waxaa jirta xasan cabdi keenaanow in nigeria sida soomaaliya oo kale caqabad dhinaca amniga ah ay jirto oo islaamiyiinta dagaal ay ka wadaan ee dawladda qaraxyada ay dhacayaan meelo kala duwan ee gobolada qaarkood kuwa ee waqooyiga bari dhibaatooyin ay ka jiraan haddana doorashadii way dhacday oo qof walbaba codkiisuu dhiibtay ma kula tahay soomaaliya adigu bal aragtidaada haddaad eegto in ay cashar noocaas oo kale suuragal tahay inay ka dhacdo oo ay ay ay doorasho qabsoomi karto labada kun iyo lix iyo tobanka oo runtii waa su-aal anigu shaksi ahaan aanan ku jawaabi karin waayo qofku fikir iyo wax ay la tahay wuu sheegi karaa hantiisa waxaa ku jira iyo wuxuu doonayana wuu sheegi karaa laakiin sida niman odayaalka kamid a labaduba ay ka dhawaajiyeen arrinta waxaa aasaas u ah inuu haykal qarannimo uu jiro iyo dowladnimo marka waxay u baahan tahay runtii qiimeyn dhab ah oo sugan iyo qorsheyn sugan in la sameeyo si go-aan a loo su-aasha looga jawaabo waat anigu inta aan ogahay ee aan arkay ee aan aan sheegi karo waxaa weeye xogta oo runtii ku beysgaraysan hanka la la doonayo ujeedada la doonayo in la gaadho iyo hawshaa sidii loo fulin lahaa iyo iyo kaabayaashii lagu fulin lahaa si dimuqraadi ah oo cadaalad ah runtii waxaad moodaa inay tahay xisaab aan iskeeni karayno waktigaa laakiin waa inta anigu aan ogayno waana la waayo aragnimadayda xaqiiqda ahee wadanka gudihiisaana way iska yartaa marka fikradayda guud waa intaa wey aad baad umahadsan tahay xasan cabdi keenaanow ee haatana magaalada muqdisho ayaan dib ugu noqonayaa maxamed cabdi xayir maareeye mudane wasiir dad badan waxaa laga yaabaa inay ku taagan tahay su-aasha ah waktiga oo aada u yar iyo waxa dhiman oo aada u badan goormaa lagungela la gudagelayaa oo la qabanayaa waxaas dhan oo ay kamid tahay dhismaha guddiga doorashooyinka guddiga doorashooyinka hadda sharcigoodii waa la gudbiyey baarlamaankuna waa ansixiyey xubnihiina dawladdu hadda waad og tahay oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalku way bandhigtay guddiga xuduudaha iyo guddiga doorashooyinka ilaa laba boqol iyo intaasoo aqoon-yahan baa soo soo codsaday wasaaradda ayaa hadda kala saaraysa labaatan iyo toddoba xubnood ayay guddigiiba horkeenaysaa baarlama golaha wasiirada si loo kala doorto kadibna baarlamaanka la horgeynaya marka guddiga doorashooyinka waxaan dhihi karaa fadhiyada ugu horeeyaba waa waa dhismaya sharciga xisbiyada qaranka waa qoran yahay guddoomiyaha baarlamaanku wuxuu ii sheegay markii abril baarlamaanku soo noqdaba inuu shuruucda ugu horeeya la horgeynayo uu noqdo sidoo kale guddiga xuduudaha oo maamuladan hadda dhismay ee kumeel gaarkaa sharciyadiisii iyo xuduudihiisii iyo wixiiba waxaa laga rabaa in baarlamaanku uu meel mariyo soomaalidu haddii dareenkeeda meel loo wada jeediyo waxbay qabataa hadhowna way inay tartantaanu doonaynaa markii tartanka la gaaro cabdirashiid khaliif xaashi adiga ayaan ku siinayaa haatan
shahar waa mahadsan tahay horta waa wasiirku waa ku saxsan yahay oo caqabado badan baa dawladda hor yaalla waana cusub tahay midda labaadna waktigu waa kooban yahay iyo howlaha yaalla saa adigu arabka ku dhistay marka waxyaabaha loo baahan yahay in macnaha haddana in sidii uu keenaan sheegay rajo arrinta rajo iyo in dee qalbiga laga jeclaado arrinta kuna imaan kartee qorshe iyo macnaha iyo iyo iyo howlgal iyo iyo juhdi iyo dadaal baa loo baahan yahay haddii la rabo soomaaliya in doorasho laga sameeyo hadalka oo wasiir macnaha maareeye oo naa nagu na aamino oo na imaansada arrinta keliya ma noqon karto sababtoo ah habka loo siyaariyo habka doorasho u dhici karto baa waxay ku yeelan kartaa saameyn aad u weyn oo aada u keel dheer siyaasadda dalka iyo macnaha qaabka siyaasadda dalka ku jirahayo oo xisbi macnaha habka loo diyaariyo habka doorasho ku dhici karto waa wuxuu keeni karaa xisbiyo tiro badan oo tafaraariq iyo iyo dhib iyo sida hadda israa'iil ka taagan oo kale oo tiro badan yar yara inay soo baxaan waxay keeni kartaa laba xisbiyo dadku iskaga khasban yihiin inay iska raacaan inay soo baxaan marka dawladda arrintan laguma sii dayn karo waa inay dadkao dhan oo soomaalida oo dhan aqoon-yahankeeda iyo odayaasha dhaqanka hadda la rabo in xilka lagala wareego iyo kuwa gobolada jooga iyo kuwa qurbaha jooga iyo kuwa siyaasadda ku jira iyo aqoon-yahanku inay talada wax ku yeeshaan way wax horta soomaaliya haddii wax cakirin la arko haddaad wax cakirin aragtaan dad baa raba inay danaystaan oo dana gooniyah baa la riixaya haddiise wax saxa oo xalaala laga shaqaynayo maba la iskhilaafi karo waayahay waa gartay cabdirashiid dad badan ayaa waxa ay qabaan ama maankooda uu ka guuxayaa in muddo kordhin ay dhici karto in dawladdan ay doonayso inkastoo wasiirku uu leeyahay annaga way naga go-antaa in doorashada la qabto marka haddiiba muddo kordhin ay dawladdu la timaado maxaa dhici kara dawladdu muddo kordhin uma suuragal noqon doonto oo macnaha coleyskoodii siyaasadeed iyo macnaha awoodoodii iyo dadku inay shaka laabtaan iyo waxaas oo dhan way soo dhamaysteen iyagoo la isku soo murxay oo ay intaasoo ra-iisul wasaare iyo intaasoo baarlamaan iyo intaasoo mooshin la isla soo maray maamul goboleedyo khasab ku wada samaysmay ay dhacdeen kuwii ugu dambeeyay hadda laisku farata farataagtaagayo ay hadda maraysaa marka u suuragal ma ahan inay dawladdu ay tiraahdo waxa naloo kordhiyo u suuragal ma ahan oo macnaha markay ama curdan tahay ama maaragtay oo si xoogaa looga isha looga gabanaayo ama duruufo adag oo ay jiraan baa dhici karta in macnaha isha laga laabto si aniga maareeyada aan ka wada tirtiraan jirnay waa laga diiday in wax maaragtay in in loo kordhiyo haddana dawladda haddii ay arrintaan ah doorasho inay ka run sheegayso gobolka banaadir oo maalin kasta oo muungaab ku hayo qofka iga dambeeya in la doortaan rabaayo doorashaan u baahannahay ha ku bilaabeen muqdisho doorasho waa ka dhici karta waa ammaane muqdisho horta guddoomiye gobol iyo guddoomiye degmo ha laga doorto garowe ha laga doorto baydhabo waa laga dooran karaa ha laga doorto horta bal gobolada ha ku bilaabaan degmada xamarweyne ha laga doorto horta waa in waa in sansaankii laga arkaa dawladda sansaankii annaga kama aragno ama arrimaha amniga haku mashquulsanaadaan ama hadda curdan ha ahaadaan ama hadda hadda haddaalanaadaan marka wasiirka waxaan ka codsaynaa horta muqdishoha ka bilaabaan muqdisho wax diidahaya ma jiraan kadibna magaalooyinka kalena kismaayo iyo laakiin in macnaha un la yidhaahdo kheyr baa soo socda nafta kheyr u sheega taas keliya laguma kalsoonaan karo waa tahay doctor cali maxamuud xar maxamed xareed ayaan siinayaa waxaad sheegtay in madashiinan aada diyaariseen hanaanka doorasho ay ku dhici karto ama ay ku meel mari karto bal haddaad nala wadaagto maxaad isleedahay doorasho way ku qabsoomi kartaa nooceedse isleedihiin adinku madashiinan siyaasiyiinta ay isugu tageen doorasho labada kun iyo lix iyo tobanka way ku habboonta inay kaga dhacdo soomaaliya
waa sahlan tahay arrintani waa waxaa la hirgelinayaa systemka la yidhaahdo sami siman ama proportional representation oo xisbiyo magac xisbi doorashada lagu galo wadanka oo dhan baa hal mar ah doorashada laga hirgelinaya meeshay suurtagal ka tahay hadday meelo wadanka ka mid a nabadgelye ahaan ama siyaasad ahaan aanay ka suurtagelayn waaba nidaamka loogu talagalay wadamo dabeecadaas oo kale leh waxa weeye dadka codayn kara waxay xaq u leeyihiin inay codeeyaan wasiirka maareeye oo sheegay in dawladdu ay ku tala jirto in cod uu ka dhaco wadanka oo doorasho ay dhacdo waa arrin aan ku waafaqsannahay waxaan rajaynaynaa doorashadan wasiirku ka hadlayaa inay noqoto doorasho ah qof walba oo codkiisa dhiibanaya ma aha mid aan loo dhammayn waa mid loo dhan yahay waana midda aanu wadno waa saami siman proportional representation meesha ay ka dhici karto ayay ka dhacaysaa xisbiyada ayaa liiskooda samaysanaya si ku dhisan cadaalad oo aan qolona bursan dadkuna ay u helaan dad iyagu ay soo doorteen oo siyaasadooda mustaqbalka ka shaqeeya laakiin waxaa lagama maarmaana waxaa lagama maarmaana in guddi doorasho oo xor ah oo sumcad leh oo sharaf leh la helo n haatanna waxaan aadayaa dhinaca magaalada nairobi xasan cabdi keenaan inkastood ii sheegtay in siyaasad ahaan aadan dooneyn inaad gudaha usii gasho oo aad tahay sarkaal ka tirsan qaramada midoobey haddana aragtidaada iyo aqoontaada nala wadaag dalka nigeria oo kale haatan kasokow in doorasho ay ka dhacday muddo intee leeg ayay doorashadan soo socotay sideese loo diyaariyey gurigi aasaaska waxaa weeye waa dawladnimada iyo arrimahaas kale ay ka dhawaajiyeen afhaartii hadashay ay kamid tahay sharci inuu jiro iyo in hay-ad madax banaan oo maamusho doorashada haysa runtii meelaha ugu badnaa ee wadanka halista ka badbaadisay wuxuu ahaa ururkii doorashada nigeria yani siday wararka ku sheegayaan yani cadaadis noocyo kala duwan oo tiro badan oo ay ku jirto dawladdii markaa xukuntay wadanka xukuntay iyo awoodeedii oo dhan isugu geysa iyo kooxaha kala duwan laakiin runtii waxay qaateen raggaa go-aan adag yan taasaana badbaadisay laakiin iyaguna uma suura gasheen taa haddii aanay jirin haykal guud ee dawladnimo atleast ciladaheeda ha lahaado marka messageka runtii laga heli karo waxaa weeye anigu kulleyga waxaan ku jiraa dadka da-dayda ah wax fara badan bay xusuusan yihiin soomaalidu cilado kasta iska soo lahaatay laakiin intii ay dallad yar oo magaca dawladeed ah oo ay bugsanaysa ay haysteen wax walba suuragal buu ahaa laakiin labaatan iyo dhowr sano waxaa soo maray qarankan yani wax naadirka ah adduunka iyo iyo nidaamka dawliga ee ka jira adduunka hadtaa dalalka ugu liita markii la eego marka caqaba waa in xaqaa'iqda jirta lagu beligaraya waxaana runtii mudan oo aniga fikrad ahaan ila haboon nigeria iyo wadamada kalena ay ku dadaaleen mar walbaba war horta inta la hayo inta maanta la hayo yani waxaynu ognahay waxaan sovereigntiga la yidhaha dawlad ama ciladaheedoo ilahalahaa la aqoonsan yahay oo magac duuq ummadeed iyo sharaf ummadeed oo soomaali huwan oo la aqoonsan yahay muddo ka badan laba labaatan iyo laba sano ka badan waxaa waxay waxaa waxaanu aragnay laba iyo tobankii waxaa jira yaan la burburin wax kasta oo ka imanaya markooda ha lagu fara adaygo inta yar ee hadda jir in la wada hadlo dawladda lala kala saaro waxaan la yidhaaho haykalka dawladnimo ee qarannimo iyo shaksiyaadka markaa
waa tahay haatan waxaan dib ugu noqonayaa cabdirashiid xaashi cabdirashiid ma suroobi kartaa ama ma dhici kartaaba guddiga doorashada ee soomaaliya inuu madax banaanaado howlihiisana uu u madax banaanaado ma dhici kartaa saar guddiga kaliya hawshu maahan hadda shuruucdii horta xisbiya hadda xareed wuxuu ka hadlay xisbiyu ka hadlayay shuruucdii xisbiyada xitaa dalka laga samayn karo iyo noocay yihiin iyo wax looga samayn karaa ma qorna marka de baarlamaanku horta shuruuc badan oo kala duwan in la ansixiyaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in dad magac iyo iyo micnada hadii la magacaabo oo oo dad badan oo hawshaas ku habboonaan waxaaba dhici karta inaysa shaqada soo dalban sida hadda wasiirku sheegay intaasoo qof baa shaqada soo dalbatay buu yiri kuwaasaa golaha wasiirada lakala keeni doonaa laakiin waxaa dhici karta dad ku habboonaa inaysa sooba dalban oo in lasoo qanciyo ay shaqada qabtaan in lagu khasbo ama aada looga baryo in loo baahan karo laakiin nin shaqadoona haddii laba boqol oo qof oo shaqadoona ay kasoo buuxiyaan meesha dadkii hawshaan xambaari kari ma yihiin su-aasha imaan kartaa meesha waxaa kaloo aan meesha maanta aan lagaba hadlin in doorasho la sameeyo oo qaxariyo qaxooti laga sameeyo oo si calaxaro sheegayo oo qurbo laga sameeyo oo magaalooyinka laga sameeyo waxay u baahan tahay lacag bay u baahan tahay aada u tiro badan waxay u baahan tahay logistics iyo maxaa la yidhahdaa saad iyo habkii lagu meel walba lagu tegi lahaa waxay u baahan tahay farsamo iyo cilmi iyo hubin dawladdaana hawshaa laga rabaa inay talo ballaaran oo dhinackaasi laga fiiriyey inay milka soo saarto intaysa talo milka soo saaran waxaa loo baahan yahay inay dadka la tashato oo xataa shirweyne mawduucan ku saabsan oo dadka hawsha talada wax kule wax ka geliso marka qabanqaabadaas oo dhan baa aniga runtii ii muuqan laakiin dad magaca la hadii la helo oo micnaale oo akhyaar ah oo guddi u noqota doorashooyinka soomaaliya waa laga heli karaa dad badan oo waxaa ku jira hawshaan kana bixi kara miisaankii iyo macnihii iyo magacii loo bahnaana leh marka waa la heli karaa dadkaas laakiin waxyaabo badan oo kale oo iyaga aan ahaynna waa jiraan wasiirkaan siinaya maxamed cabdi xayir maareeye ma kula tahay intaasi ay suuroobi karto adinkana aad kala shaqaynaysaan waktigan ee dhinacyo ka baxsan dawladda si loo helo wax la aamini karo doorashada qabsoomideeda waa mahadsan tahay horta marka ugu horeysa hawsha dawladdu hayso waxay u haysaa dadka soomaaliyeed iyo waxgaradka soomaaliyeed iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed qof kasta oo maskax fayow oo wadaniyad leh sida uu hadda aqoon-yahankii xasan cabdiin sheegayey oo dalkan doonaya inuu inuu dhibaatada uu haysato ka baxo halka la higsanaya aynu kulligan ka hadlayn ina uu gaaro waa lala shaqaynayaa laakiin waxaa waxaa dhibaataa io soomaalida oo hadda weliba dawladahan dambe xilliga kumeel gaarka dhismaya waxay abuureen siyaasiyiin aada u fara badan markaas wax walba in markii qofkii xilka markaa ka tagaaba intuu wax soo dhiso haddana wix kasta oo la keeno ku mucaarado waa mushkulooyinka runtii dadka soomaaliyeed ee dawladda jecelna wareeriyey sistamka dawladdana inuu horu socdo mar marka qaarkood sor istaaga dawlad kastoo adduunka jirta waxay wax ku dhisataa sistamkeeda guddigan doorashooyinka waxaa la marsiiye dariiqii ugu dheeraa inta sistam aynu leenahay ama sharci aynu leenahayna qolo kasta ay taabanayso tusaale ahaan sharcigiisa baarlamaanka iyo wgolaha wasiiradaa soo sameeyey baarlamaankaa la geeyey sharcigaa horreeyey waa la ansixiyo halkaasi halkan hadda marayno weeye xubnihii wasaaradda ummadda soomaaliyeed oo dhan bay u bandhigtay sidaasaa markaa golaha wasiirada lagu keenaya ilaa boqol iyo intaas soo arjiye oo qof aqoon-yahan oo soomaaliya u dhashay uu leeyahay marka intaasaa laga xulayaa tiro baarlamaankaa la horgeynaya baarlamaanku waxaa laga yaabaa inay qof qof u ansixiyaan marka dariiq kaa ka dheer oo ka ka dimuqraadisan oo la martiin lahaa ma jiro wata qof waxaad arkaysaa intaa markuu maro haddana ka daba qaynayo le qof baa qortay marka waa sistamka iyo dawladnimadii ayuu markaa doonaya inuu shaki geliyo ummadii inuu shaki geliyo meeshii ay higsanayeen ay gaari weyso marka qof kasta maskax kastoo fayow diyaar baanu u nahay cadaaladana iyo in dadka la dhisayo sida ugu fiican ku dhismaana dariiqa ugu fiican baanu marsiinaynaa baarlamaanka soomaaliyeed ee laba boqol toddobaatan iyo shan tahay hadda isku xisbi ma aha waa dad soomaaliyeed oo isugu yimid inay dadka dhibaatadan ka bixiyaan oo odayaasha dhaqanka ee beelaha soomaaliyeed deegaanada soomaaliyed soo qoreen annakaa xisbiya kala ah oo mucaarid isugu filan dalkan hadda xisbi mucaarid ahoo ka jira oo la aqoonsan yahay ma jiro oon ogolnahay socialku bulshadu inay isu qabsato in professionkeeda ah iyo inuuradooda samaystaan iyo inay wax noo sheegaan intaba waa ogolnahay laakiin anakuna anakuna isku xisbi ma nihin si wanaagsan iyo niyad wanaagsanna waanu ku shaqaynaynaa sharciga dalka iyo wixii inoo qoran iyo iyo hay-adaha dawladdana waa ku dhex shaqaynaynaa aad baad umahadsantaha hala garab istaago dawladda waa tahay ugu dambeyntii waxaan siinayaa doctor cali xareed adinka ma la shaqaynaysaan dawladda oo ma kala shaqaynaysaan doorashooyinka oo qudhiina ma aamini kartaan dhinaca dawladda mid il buuxinaysa in dawladdu ay gundhig u noqoto in maaragtay doorashooyin wadanka ay ka dhacaan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka aad baad umahadsan tahay horta ummadda soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay in rajo loo abuuro ummaddu mudday kusoo jirtay dagaal iyo dhibaato annaga ma nihin madasha midnimada iyo dimuqraadiyaddu inkastoo wixii in lagu mucaaradayo misena annagu mucaaradnimo isuguma iman waxaanu isugu nimi inaanu wax hagaajino masalan laba beri ka hor shir wada tashi ayaanu yeelanay shirkii markuu dhammaaday isla markiiba gudoomiyaha iyo ku-xigeenada iyo anigoo xogeyaha guuda waxaanu la shiray prime ministerka cumar cabdirashiid oo aanu arrimii uga sheekaynay waxaanu kaloo rabnay inaanu u tagno madaxweynaha oo ballan noo dhigay oo mashquul noqday markaa laakiin aanu noo ballansan waxaanu rabnaa dawladda inaanu kala shaqayno arrimahan laakiin dawladda waxaan ka codsanaynaa ummadda soomaaliyeed waxaa laga yaabaa kalsooni badan inaanay ku qabin dadka siyaasadda ka shaqeeya wax kastoo la samaynayo in loo sameeyo si daah furan oo dadkoo dhan ugadooda qayb galaan annaga masalan waxaan jeclaan lahayn in madasha laga qayb geliyo sida loo xulayo sida loo soo xulayo kalsooni dadka inaynu ku abuurnana waad mahadsantahay qiimo badan inuu ku kiximayso waxay noogu kacaysaa go-aan wanaagsan ay go-aan qaadaysa aad baan ugu mahadcelinayaa odayaasha meesha kasoo qayb galay waa yahay cali xareed wasiir haye wuxuu yidhi dadku dadku kalsooni badan kuma qabaan madaxda hadda talinaysa kalsooni bay ku qabaan nin xil doonaya oo kursi doonaya oo keliya oo access ule ama awood ule inuu idaacadaha ka hadlo ayaan kalsooni ku qabin madaxda shaqaynaysa adduunka oo dhan qof walba mandate ba ayuu leeyahay madaxweynaha iyo dawladda hadda jirta waxay ku fadhidaa halkan sharciyad waayo waa wasiir laba kun lix iyo toban rajo ummadda waxaa u abuuri karaa dawladooda iyo hay-adahooda ka shaqaynaya dantooda ee qof hadda aan isagu talada ku jirin rajo kama imaan karto marka ugu dambayntii ummad kasta rajadeeda waxay saarataa madaxda markaa maandeedka sha- shacabka haysata marka suudhiin madaxda hadda joogta kalsooni laguma qabo kalsooni baa lagu qabaa iyada ayaana hadda taladii dalka hayso sharciyadii hayso waxaa kugu waajiba macali wasiir adigoo weliba xilal badan kasoo qabtay dalka adiga iyo ragga aad hadda gobasha iskula jirtaan inaad dawladda la shaqaysaan kalsoonida shacabka iyadaa haysata laakiin sida adoo kale oday ku hadlaan hadda oo foyska ku tagaan male kuwaas baan metelnaa madaxduna kuwaas bay doonaysaa inay gaarsiiso horumar iyo nabad iyo doorashada aan ka hadlayno marka codka aad baad shacabka annagaa ka umahadsan tahay hadli karna waayo wasiir waa inaada ka sheegin waata wasiir.
wasiirkaan saxayaa waata wasiir daaway wasiirkaan saxayaaye Waqti- aniga dawladda ma waxaan idhi siyaasiyiinta ayaa dadku xoogaa ka niyad jabeen waa tahay siyaasiyiin markaan leeyahay anigu waa ku jiraa dadkaan ka hadlayo aad baad umahadsan tahay dawladdu waa ku jirtaa dadka hore waa ku jiraan marka siyaasiyiinta oo dhan weeye sida aa isu haysatidna adiga maahe waa sida ummaddu kuu haysato sidaa tahay aad baad umahadsan tahay ugu dambayntii daqiiqada ugu dambaysa ayaa waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo cabdirashiid khaliif xaashi madaxa heritage haye cabdirashiid maxaad ku dari lahayd intaas adoo soo koobaya anigu waad mahadsan tahay waxaan qabaa doodan in eh, loo baahan yahay eh, aad in loo badiyo sababtoo ah eh, waa mustaqbalkii soomaaliya Eh, mas- wasiirka eh, maareeyana saaxiibkay waxaan eh, rabaa inaan hadalkiisa kusii daro Eh, ilaa labadi kun iyo lix iyo tobanka inaad hasha eh, siyaasadda maamushaan oo hagtaan waa waad haysataan mandate iyo fasax waa ka haystaan liiska hadda baarlamaanka iyo shacabkaba laakiin labada kun iyo toddoba iyo tobanka meesha loo guuraayo soomaalida oo dhan baa talada idinla leh waana in macnaha talada miiska lasoo saaraa sababtoo ah eh, mandate-kiina waa ilaa labada kun iyo lix iyo tobanka wixii ka dambeysay talada waa laisla leeyahay Eh, taasna hadda runtiiba adiguna ma adiidin laakiin waxaan rabay inaan hoosta un ka xariiqo aad baad umahadsantihiin waan aaminsanahay dawladdu inay intaa kasii kululaan doonto sababtoo ah waa wax mustaqbalkii iyo taariikhda ummadan ee aada salka ugu hayo weeye marka laba kulna waa la geli doonaa haddana waa bilow fiican baan u arkaa aad baad umahadsantihiin dhammaantiinba waliba mudan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waa naga intaa barnaamijka waxa aynu ku eegnay soomaaliya siday uga hirgeli karto doorasho sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka iyo waxa soomaalidu ay ka baran karaan dalka nigeria ee ah dalka ugu dadka tirada badan afrika doorashona ay ka dhacday toddobaadkan islaamiyiintuna dagaal ay kula jiraan dowladda barnaamijka waxaa igala qayb galay oo xusid mudan cabdirashiid khaliif xaashi madaxa hay-adda heritage oo ku sugan magaalada muqdisho xasan cabdi keenaan oo horay u joogay qaramada midooba dalka nigeria khabiirna ku ah dalkaasi joogana magaalada nairobi ee dalka kenya wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya maxamed cabdixayir maareeye doctor cali xareed oo isagu ah xogayaha madasha wadatashiga iyo dimuquraadiyadda horeyna waa wasiir xukuumaddii hore ee caafimaadka intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgeliyo dhammaantiinba